الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وaalihi وصaxbihi أجمaعiin ama bacd waxaan ku dhex jirnay masaa-isha iimaanka ku saabsanaa waxaan soo sheegnay iimaanka tacriifka ay ahlu sunnada u yaqaanaan inuu yahay aliimaanu qowl وacamal yaziidu bطaacati wayanqusu biاlmacصiya iimaanku inuu yahay qowl iyo camal qowlkuna oo u qaybsamo qowl اlqalbi wa qowl اlisaan oo qowl اlqalbina uu yahay almacrifatu biاllahi tacaala warasuulihi wadiin اlislaam qowlka lisaanigana uu yahay kelimatu tawxiidka in lagu dhawaaqo camalkana inuu camal اlqalbi iyo camal اljawaarix uu yahay camalulqalbigana tawakulka iyo inqiyaadka iyo xubbiga iyo bukdiga iyo waxyaabahaas inay acmaalulquluub ay yihiin acmaaluuljawaarixna dawaafka iyo salaada iyo waxyaabaha lamida inay acmaaluuljawaarix inay yihiin in islamarkaana uu ziyaado uuna nuqsaamo allah subxaanahu wa tacaala nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi oo hal xadiid ayuu ku ishaaray iimaanku inuu intaas u qaybsamo oo wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sittuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood aclaaha wa fii riwaayatin afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat اladaa can اlariiq waalxayaau shucbat min aliimaan iimaanku waxau yidhi waa lixdan iyo dhowr qaybood waxaa ugu sarrayso laa ilaha ila allah oo la yidhaahdo qashinka oo jidka laga qaadaa ayaa ugu hooseeyo xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida marka xayaha iyo xishoodkuna camal qalbi ah waaye qowlu laa ilaha illa allahna waa camal lisaan ah waaye imaadat ladaa cani ariiqna waa camal jaarixi oo jawaarixda laga qabtaa marka xadiidkaas keliya ayaa wuxuu tilmaamaa iimaanka inuu yahay ictiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarixi iyo wa nutqun billisaan inuu yahay halkaa xadiid baaba daliil u noqonayo xadiidkaasna bukhaari iyo keyrkiisba waa warinaya inuu amaa iimaanku inuu ziyaado ama nuqsaamo iyada waxaa u daliila qur'aanka meelo fara badan allah subxaana watacaala inuu yidhi wayasdaada aladiina aamanuu iimaana alle inuu u ziyaadiyo u ziyaadiyo kuwii rumeeyey iimaan liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim inay koransadaan iimaan iimaankoodii hore lala qabo oo yacnii iimaankoodii hore inay mid kale ku koransadaan ay ku daraan iyo aayaad kaloo fara badan waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wahum yastabshiruun marka kuwa iyagu waxaa weeyaan muminiinta waxay ziyaadsanayaan iimaan idan marka aliimaanu yaziid aayadahaas dhan baa u daliila inuu nuqsaamana waxaa u daliila wax kastoo ziyaado aqbalo nuqsaanna way aqbalayaan wixii ziyaado aqbalo nuqsaanna wau aqbalaya oo wixii ziyaadinaya haddii la waayo nuqsaan baa ku dhacayso shayga isaga saade waxaa kaloo loo deliishadaa xadiidka imaam muslim oo wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudri ee nabiga calayh salaatu salaam uu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaanih fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan qalbiga ugu dambayn waxaa la yidhi ninkii munkar arko gacanta ha ka zuuliyo haddoon awoodaynin afka hadduusan awoodayninna qalbiga kaasaana ugu tabar yar iimaanka kaasaa ugu daciifsan iimaanka wax ka dambeeya riwaayo kale waxay leedahay walaysa waraaa dalika riwaayo kale waxay leedahay walaysa waraa'a dalika xabatu khardalin min iimaan intaas kadib khardalka geedka la yaraa mirihiisa oo iimaana maba jiraanba idan marka iimaan yar inuu jiro ayaa xadiidka laga qaadanaya iimaan daciif ah oo yar inuu jiro ayaa xadiidka uu nas yahay ama uu tilmaamaya waxaa kaloo iyadana marka tusaayo nebiga calayh salaatu salaam naagaha markuu ka hadlaayo wuxuu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubdi rajuli alxaasimi min ixdaa kunna ma aanan arkin buu yidhi kuwo diinkoodu ou naaqis yahay caqligoodu ou naaqis yahay haddana nin aad u go-aan adag oo u caqli badan caqligiisa tagsiinaysa naagaha ayuu u jeeda markii la weydiiyey oy dhaheen wamaa nuqsaanu diininaa diinteenna nuqsaanteeda waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay alaysat ixdaakunna midiin sow ma aha idaa xaadad hadday xaysho laa tusallii walaa tasuum midiin sooma ahan haddii xay ay xaysho inaanay tukanaynin islamarkaana aysan soomaynin dacfu diin marka nuqsaanu diin waa taasaa marka iyadoo weli baa waanteeda laga qaaday bu wujuubkii iyo yani aysan ku dembaabaynin iyo haddana maalmaha ay salaada ka fadhiso oy soonka ka fadhiso waxay keenaysaa in diinkeedii ay saamayn ku yeelato idan marka iimaanku waana nuqsaamaa wouna ziyaadaayo waa kordhaa ahlu sunnadana ma bannaysanayaan mana dhahayaan iimaanunaa ka iimaani jibriil aw mikaa'iil iimaankeenna iimaanka jibriil iyo mikaa'iil oo kale waayana ma bannaysanayaan bal ma dhahayaan iimaanunaa ka iimaani abi bakrin wa cumar xataa ma awoodaanoo ma dhahayaan iska dhaaf wax kale eh marka iimaanka ziyaadadana dhinac walbay gelaysaa oo xagga macrifada waa gashaa ziyaadada waxay gashaa agga waxay gashaa nuqiga waxay gashaa xagga acmaashay gashaa meel walbay soo gelaysaa dawaa'iftan kale oo dhanna marka khawaarijta iyo muctasilada oo dhinaca iyo murji'ada oo dhan ayagu waxay qabaan iimaanku inuusan ziyaadin nuqsaanna aanu lahayn saasay qabaan maxaa yeele waxay leeyihin haddii iimaanku ziyaado iyo nuqsaan iyo u aqbalayo waxaa ka dhalanaysa in iimaankii qaybina joogto qaybina maqan tahay ayaguna taasayba kasoo hor jeedaano waxay leeyihin iimaanku imaa inuu kulligiis wada tago ama imaa inuu kulligiis wada joogo wax ayagu asal iyo furuuc iyo nadaam noocaas oo kale ah iyagu ma laha kadib marka ahlu sunnada waxaa kaloo iyadana ka mid a aqwaashooda iimaanku inay ka istinoodaan alistinaau fi liimaan alistinaau fi liimaan waxaa laga wadaa dadku inay maxaa tahay marka lagu yidha inaad tirahdid ana mu'minun in shaa allah anuu mu'min baanaha in shaa allah istinaa aad samaynaysa haddii alla doono in sha allah anuu mu'min baan ahay arrintan marka waxaa weeyaan iyagu aktaru lmurji'a ma qabaan maxaa yeele waxay leeyihiin haddiiba aad tiraahdo in sha allah haddaad dhahdo ana mu'minun in sha allah shaki baa iimaankaaga kaaga jiray ku leeyihin mar hadduu shaki ku galanad iimaan ma jiro saasay dhahayaan lidaalika ahlu sunnaday waxay u yaqaanaan shakaaka dawaaiftan murjiada ahlu sunnada waa shaki badan yihiin ay leeyihiino xataa iimaankoodii bay ka shakisan yihiin heer ay yidhahdaan war mu'min maa tahay mu'minaan ahay ma dhahayaan ay leeyihiin ahlu sunnada saa darteed marka shaki bay qabaanay dheheen laakiinse maaha in iimaanka laga shaki qabee sababta in sha allah loo dhahaya waxay tahay yacni qofkan iimaanka xaqiiqadiisa ee loo diray ee u kala kaco qowl iyo camal u kala qaybsamo waa laga yaabaa ictiqaadkii qalbiga in laga helo nudqigii lisaanko kelimadii inuu ku dhawaaqo waa suurtagal acmaashii oo dhan laakiin ma wada keeni kartid acmaashii ilaahay kuu diray kulligeed maadaama aadan wada keeni karin yaad waxaad leedahay war anuu mu'minaan ah insha allah intaasaad marka istifnuhu waxa uu ku dhacayaa camalka camalkii baadan dhammaystiri karin masaladaas aad u fahma meesha istifnaha uu ku dhaca waa camalka imaam axmed markii la weydiiyena saasuu yidhi oo wuxuu yidhi ama alqowl fa nacam qowlku annaga waa dhahnayy ictiqaadkiina waa qabnaa buu yidhi ama alcamal laakiin camalka wuxuu yidhi taas ilaahay baa marka ayaa og buu yidhi oo bimacnaa waxaa weye camalkii oo dhan annaga ma wada keeni karno alla uu noo diray oo lagu mudanaayey yacni iimaan aan wax nuqsaana aysan ku jirin taas ma keeni karno maadaama aanan keeni karin inta aan istisnoonayna waa intaas laakiin haddaad tiraa aniga mu'minaan ahay macnaheedu waa is ammaanaysaa marka waa is ammaanaysaayo mu'min bimacnaa anigu waxaan ahay iimaankii layga rabo dhan waa ka soo baxay baad leedahay mana ka soo bixi kartid marka masalada halkaas waa baynamaa iyagu ashcariyada khaasatan abulxasan alashcari raximahullah isaga wuxuu leeyahay waa la istisnoona waa ogolyahay laakiin meesha laga istisnoonaya waxay tahay wax lagu dhiman doonaan la ogeyn buu leeyahay jihada isaga uu ka istisnoonaya waxay tahay hadda mu'min dhaba waa ahay laakiin yacni berri iyo berri dambe ma ogi waxaan noqon doono halkaas istisnaa isaga uu ku ridaya laakiin ahlu sunnada iyo aimmadii salafku sidaas ma ahayn iyaga madhabtooda waxay ahayd istifnaha wuxuu ku dhacayaa xagga camalkuu ku dhacaa camalka marka tafriqadaasna waa yaryahay wax ku baraarujiye ma badna shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan alawsadka iyo iimaanulkabiirka iimaanulkabiirka aad ugu caddeeya kitaabkiisaas nacam marka saasaana ka muuqato aqwaasha yani ashcariyada hadhow marka istifnihii isku mid ha noqdo laakiin meesha nin walba uu ka istifnoonayo ayaan isla mid ahayn ayaan isku mid aan ahayn marka sidaa in loo ogaado waxaa iyadana halkaan in lagu baraarugsanaan usii baahan iimaanku qofka qofka murtakibulkabiiraha ee dembiga weyn ku dhaco iimaankiis waa sidee qof kasta murtakibulkabiir muxuu ku noqon karaa wuxuu ku noqon karaa inuu shay laga reebay oo xaaraama ou koro hadduu shay laga reebay oo xaaraama ou koro shayga uu ku dhacay labaan u kala fiirinayna shayga uu koray ee uu ku dhacay inuu iskiis gaalnimo u yahay iyo inaanu gaalnimo u ahayn hadduusa iskiis gaalnimo u ahayn shaygaas ninkan waxaa la leeyahay waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiirati ahlu sunnaha saasay maalan ninkii waa zinaystay waxba u xaday zinada iskeed gaalnimo uma aha dembi yacni iskeed gaalnimo u ah ma aha lamid ma aha yacni dembiga marka musxaf oo qashin ku tuuray oo kale lamid ma aha ayb marka zinadii uu galay waa sariqo ayuu ku dhacay wamaa ilaa daalika qofkaani marka waxaa weeyaan dembiga uu ku dhacay iskiis dembi kufri u ah ma aha saa darteed ahlu sunnada waxay dhahaan laa nukafiru axadan qof ma gaalaysiinayno bikulli dembi dembi kastaa ku gaalaysiin mayno marka cibaarada yani laa nukafiru axadan bidembin xoogaa iyada waa laga ronya sababtoo dunuubta qaar baa iskeedba gaalnimo u ah oo fii xaddi daatiha kufri u ah marka taasoo kale haddaad tiraa bidembin aad iska idlaaqdo kii gaalnimada ahaa inuu soo galaa dhici karto laakiin waxaa fiican in la yidhaha dembi kastaa ee qofka ka dhaca annaga ku gaalaysiin mayno waa kala soocaya hadhow marka muxuu qaadanaa ninkii waa zinaystay maalan muxuu qaadanaa markaas wuxuu qaadanayaa mu'minun biiimaanihi inta uu iimaan haysto mu'min yahay faasiqun bikabiiratihi dembigiisa weynna faasiq buu ku yahay ama waxaa la dhihi karaa mu'minun naaqis liimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis lidalika axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka mid tahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min zaanigu ma zinaysto kolka uu zinaysanayo isaga oo mu'min ah zuhri iyo rag salafka ka mid waxay ku macneeyeen iimaankii baa laga qaadaya sida dallad camala korkiisa loo dhigaa markii uu toobo keeno waa lagu celinaa iimaankii markii qaarna waxay dhaheen iimaankii baa laga qaada islaamnimadii baa baaqi u noqonayso islaamnimadii baa baaqi u noqonayso iimaankii yani xaqiiqadiisii baa ayaa laga qaaday axaadiistaas marka laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min iyo macnahaas ay leeyihin waxaa iyadan in lagu baraaruba waxyaabaha kale oo murtakib ulkabiir qofka uu ku noqon karo waajib inuu ka tago waayo shay waajiba inuu ka tago waajibaadka laga tegaayo u fiirsada waxaa u muhiimsan arkaanu islaamka ayaa ugu muhiimsan waajibaadka waajibaadka yani shanta arkaan ayaa ugu muhiimsan hadduu ka tago shahaadateynku isagu dee waxaa weeye aslul iimaan bauba ka tego waa gaalkaas warka ma taagna afarta soo hartay marka salaada iyada khilaaf xoog badan baa ka taagna salaada qofka hadduu ka tago ninka noocaas oo kale ah ma shay iimaanka asal u ah u ka tegayo diinta waa ka baxay mase kama bixin in badan oo ahlu xadiidka waxay qabaan inuu diintii ka baxay qofkaas isaga ah mar haddii tarku salaah laga helay yacnii salaada ka tegisteeda aad baa laysugu muransan yahay marwasi wuxuu ka xikaayooday jumhuur almuxadisiin inay gaalaysiinayeen oo ka xikaayooday culummada qaarkoodna jumhuurta waxay ka sheegaan inuusan gaal ahayn haddii aanu wujuubkeeda inkirin sheekuna isaga waa keeni doonaa waxaadna moodaa inuu taas xoogaa yar yeelanayo midda dambe tii ay ahaataba calaa kulli xaal salaada iyada murankaa baa ka jooga inta kalena khilaaf ka yar kii hore ayaa ka taagan zakada qofka hadduu ka tago iyo soonka iyo xajka iyo iyagu marka sida salaada yaanay u xoog badnaanine almuhiim waxaa weya arkaanu arkaanta afarta ah shahaadateynka marka laga reebo afarta soo hartay ninkii ka tagaa ma iimaankiisa oo dhan baa la anfinaa mase isaguna waa nin un kabiira ku dhacay oo naaqisul iimaan ah taas iyada marka khilaaf baa ka jiro wixii ka soo haray arkaanul islaam ee waajibaad ah qofka hadduu layaco oo uu ka tago wuxuu noqonayaa qof iimaankiisu nuqsaani ku jirto haddii isagu markaas kufri aanu la xiriirsanin oo yacni istixlaal ama yacni juxuud iyo wax lamida aanu la xiriirsanin taas iyada marka waxaa weeye iyaduna taa in sidaa loo ogaado waxaa iyadana loo baahan in la ogaado iimaanka waxaa ka soo horjeeda iimaanka waxaa ka horjeeda alkufr kufri baa ka horjeeda mar haddaan iimaankii u qaybinay ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaan wa camalun biljawaarix kufriga isaguna muxuu noqonaa marka ictiqaadna waa noqdaa qowlna waa noqdaa jawaarixda fal laga sameeyana kufriga waa noqdaa isaguna oo gaalnimada keliya maaha ictiqaad bis ma ah camal caadi oo aad adigu samayso ayaa wuxuu noqon karaa gaalnimo sida inaad matalan qofka uu sanam u sujiyo waa kufri musxafkiiba u qaaday markaasuu qashin ku tuuray waa kufri waa laga gaaloobaa dhinaca ficilka waxaa laga gaaloobaa qowlka nebigiiba u caayey diintiiba u caayey inuu diinta u hogaansamo diidayba iyada dhanba sideedaba oo waxaa ka dhacay marka ibaa diidmi ayaa ka dhacday wamaa ilaa daalika qofkaa waxaa weye marka carabka waa laga gaaloobaa ictiqaadkana dabcan waa laga gaaloobaa kufrigu laba u qaybsamaa kufri akbar iyo asqar kufri weyn oo diinka looga baxo hadduu ku dhinto saaxiibkiisan oo naarta ku waarayo iyo kufri asqar ah oo yaroo kaas weyn jaranjaro oo ah kufriga akbarkaa shan buu u qaybsamaya kufriga akbarkaa shan ayuu u qaybsamaya ayb shanta u qaybsama waxaa ka mid a kufru ljuxuud diidma kufriga juxuudka la yidhahdo oo juxuudku waa max ilaahay buuba diidaaba nebigii buu diidaa diintii buu diidaya waa juxuudkaas kufri kale nooc kale waxaa la yidhaha kufru libaa waxaa weyaan weliba kufrigan juxuudku hadda aan soo sheegnay asagu sida badan ma daa'imo maxaa yeele ilaahay xujajkiisa haddii qofka loo bandhigo mar walbaa juxuud isagaba jiraaye imaa waxuu noqonaya isku bedelayaa nin wax beeninayo oo isagu markaas juxuudkii ka tegeyba ama waxuu noqonayaa nin isagu markaas nin isagu markaas afka wax ka beeninaayo qalbiga laakiin xaqiiqda ka og lidaalika ilaahay fircawn wuxuu ku yidhi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan buu ilaahay aayaadkeennii way daftireen laakiin qalbigoodii baa yaqiiniyey buu dhaha alla subxaana watacaala marka kufrigan juxuudku ma sii soconayo laftirkiisa hadday aayadaha iyo axaadiista ka daba imaadaan iskaba jiraayo ee waxuu noqonayaa marka cinaaj nooca labaad ee kufriga akbarka waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa kufru istikbaari walibaad kufriga isla weyninka iyo diidmada diinta ilaahay la diido kufru listikbaari walibaad waa kufriga ibliis waa kufrigaas qaala tacaala alla subxaana watacaala wuxuu yidhi id qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin buu ilaahay ibliis maahan inta kale way sujuudeen ibliiskii marka abaa waa diiday ilaa ibliisa abaa waa diiday wastakbara waa isweyneeyey wa kaana min alkaafiriina gaaladoona ka mid ahaa soo ma jeedo ibliis gaalnimadiisu ma aha inuusa ilaahay aqoonin soo ma jeedo macrifada ilaahay waa lahaa amarkaan ma jirana ma dhihin ilaah waxba ima amrino wax jira maaha amarkaanna ma aanu kufrigiisu marka waa noocmo waa diidmo anigoo og ibliis marka warkiis waxaa weeyaan adiga oo og amarkaan inaad isiisay yaanan u soo jeedin mana qaadanayo haddaba marka kufrigaas waxaa la yidhaha kufrulibaad qofku marka haddii amar min awaamiri shariica ou diido oo yidha anuma iltizaamayo waa ku gaalooba diintii oo dhan hadduu yidhaha ma iltizaamaayona waa ku gaaloobaayo hadduu diintii dhammayd uu yidhaahdo mana iltizaamaayo mana isku xukumaayo waa weliba in laysku xukumana waa naca hadduu yidhaahdo yacni karaahiyadu waa gaalnimo waay oon shaki ku jiro ayb marka dad badan mas'alada waxaa lagu qaldayaa marka masaa'il kale mas'aladan iyo masaa'il kale ay isdhex gelinayaan marka meel cidla iska faaya hadhow waa qalad waxaa kala duwan qofkan inuu uga leexdo xukunka ilaahay shahwo iyo inuu uga leexdo diidmo iyo dagaal ayaan ka xigaa inuu dhaho iyo isla markaasna oo weliba ku daro karaahiya iyo nicitaan inuu nacaayo maxaa lagu garanaa de wixii uu ka dagaalamay oo afkiisa uu ka leeyahay ma rabo hada waa necab yaha qof dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbada acmaalah marka karaahada iyadu marka waa waxaa weeyaan karaahadu waxay tusaysaa aaminaad qalbiga inaysan jirin karaahadu waxay tusaysaa aaminaad qalbi ah inaysan jirin sababtoo ah acmaasha qaarkood ibnulqayim culimadu waxay leeyihiin acmaasha qaarkooda qofka ka soo baxaysaa waxay ka tarjamaysaa qalbigiisa qur'aankan ilaahay waa sheego walow nashaau la araynaakahum falacarabtahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni lqowli munaafiqiinta waxaa lagu garanaa warxumadoodaa lagu garanaa mararka qaarkood marka waxaa wey kufrigaasna kufrulibaa baa la yidhaha imaamu lmarwasina wuxuu yidhi attarku maca alibaa'i kufrun ilaahay diintiisoo laga tago iyadoo ay la socoto diidmo gaalnimo waay haddaanay diidma la soconin gaalnimo ma aha maalan nebi aadam amarkii alla waa ka tegey maca daalika ma aanu gaaloobin sababta waa maxay isagu ma diidin keliya tarki keliya unbuu sameeyey tarkiga mujaradka wax laguma gaalaysiinayo laakiin hadduu la xiriirsado tarkigii hadduu la xiriirsado ibaa uu la xiriirsado kufri baa dhacaya weliba qofka hadduu magaalo joogi jiro weligiis diin uu maqmaqli jiray waxyaabaha qaarkood mal oo macluum min addiini bidaruura loogu cudur daari maayo jahligooda jahligooda loogu cudur daari nooc kale oo kufriga ka mida waxaa weeyaan kufru kufru shaki waa shaki kufrigiisa kufru shaki kufru shakiga marka waxaa weeyaan waa midka munaafiqiinta ku sugnaa qalbigooda fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan ay shakun qalbiga shakiga uga socdo wartalow diintan maad soconaysaa wax saxa miya xaq miya mabaatil miya shakiyaa ku jira kufrigaa kufri shaki waay hadday kaa gasho diinta shaki khalaas waa gaalnimo nooc kale waxaa weeye kufru licraab kufru licraab kufriga icraabka la yidhaha jeesashada diinta ilaah in laga jeesto kufru licraabkan dad badan qaladay ka fahamsan yihiin kufru licraabka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yidhaha diintan ani waxba igama gelin waa saxsan tahayna ma dhahaayo waa xun tahayna ma dhahaayo badanaa gaalada zamankan joogta in badan oo ka mid a kufrigoodu icraab bay u badan yihin waxay ku leeyihin aniga diinkan dad maanta dhan wax u sheegta u sheegta u sheegta diinka uga wallaahi diinkan waa xun yahana maku dhahaya waa ka fiican yahay mana raacayo haddaan yarahan waxiise dhan marka waxaa waa kasii jeeda niyad uma haayo kasii jeeda mana caayanayo wax kama sheegaayo mana jecel mana mana qiraayo yani mana u hogaansamaayo mana ka hor imaanayo waxaa marka iyada nabiga calayhi salaatu wasalaam daa'if markuu tegey ee uu ka soo laabtayba wuxuu la kulmay niman la yidhaahdo bani cabdiyaaliil oo saddex nin ah markaasi waxay yidhaahdeen midkood uu yidhi aniga mid baa marka wuxuu yidhi nebiga dacwadiiba u bandhiga calayhi salaatu wasalaam markaase waxay dhaheen haddaad adiga run sheegaysid inaan warkaaga kugu radinno waa iskala weynna oo yacni nafteenna la siin mayso inaan ku radinno adiga haddii aad been sheegaysidna yacni sha'nuka axqar arrintaada wax lagula hadlayo maba astaahiray shib intaas ugu gaabiyeen marka icraaq waa midkaas oo kale waa maxa marka haddaad run sheegaysana aniga waxba waxa ku dhihi maayo haddaad been sheegaysidna maba kula hadlaayo waa icraaq icraaqkii marka kaas mid kalena waxaa weye waa takdiib kufru takdiib waa beenin rasuulkii ama alle in la yidhaaho aayadahan waa been oo marka la beenin shantaas ayaa ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiin bayna manaazili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aduu shantaas nooco uga hadlay kufriga akbarka oo u qaybsanaa marka kufriga hal meel ma joogo ogow marka ayb waxyaabahan waxaa loo raajica waxaa weyaan kutubta marka abwaabta riddada iyan waa laga fiirina waxyaabaha lagu ridoobo waxyaabaha marka iyadu lamidka ayb iimaanku marka waxyaabaha muhiimkiisa waa waxaa weyaan marka un inahaas ويقuلuuna ahlxadiiثkii waxay dhahayaan ina اliimaana iimaanka qowlu weyaan iyo camalu camal iyo macrifaة aqoon qowlkay soo gelaya iyada laftirkeeda yaziidu waa ziyaadaa iimaanka bidaacati daacaduu ku kordhaa wayanqusu iimaanka waa nuqsaamaa bilmacصiyaةi buu ku nuqsaamaa oo qofka hadduu macsi sameeyo waa nuqsaamaya iimaanka oo selfka waxay dhihi jireen idaa dakarna اllaha tacaala haddaan ilaahay xusno iimaankeenna waa ziyaadaya haddaan kaflo iyo xoolaha halmaan oo nagu dhacana iimaankii waa degaya waa nuqsaamaya mararka qaarna waxaa laga yaabaa walciyaadu bilah iimaanka inta nuqsaamo waxbaba inaysan ka harin waa marka oo qofka zabi waxaa weyaan waa meeshay salafku ka dhahaan almacaasi bariidu lkufri waa meeshay salafka ka dhahaan almacaasi bariidu lkufri macsidu waa dhambaalka gaalnimada macsidu say kuu sido ay kuu sido kuu sido waxay ku geynaysaa gaalnimadii waa gaalnimada boostadeeda waa boosto sida ninka dhambaalka qaadaayo oo meesha loogu talagalo oo u gaarsiinayo iyay macaasida say ku wadda ku wadadna gaalnimo ay ku gaarsiinaysaa walciyaadu billah lidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu ku tilmaamay qofka hadduu dunuubta qaar sameeyo marka dambe inuu gaaraayo heer gaalnimadiiba aanay waxba la ahayn oo waxaa ka mid ah axaadiistaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yazaalu lmar'u fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofku ka zuuli maayo inuu yacni diintiisu ou meel waasacnimaa uu uga sugan yahay intaanu dhiig xaaraama uus asiibin hadduu asiibo ciriiriu galaa berri marka kufrigii iyo wixii ka sii darnaayo waa kusii dhex muquuraya waa sii dhex jiiraya walciyaadu billah marka macaasida in layska ilaaliya waa wax iimaankaaga dejinaya waa macsida ilaahay xuskiisana in la ogaado mar walba la xusuusnaado qalbiga iyo iyo carabka iyo jawaarixdaba laga xusuusnaado si iimaankeennu oo u kordho wayaquuluuna waxay odhanayaan nacam waman kasura daacatuhu qofkay daacadiisu badato azyadu iimaanan waa iimaan asyadu iimaanan waa ka zaa'idnimo badan yahay iimaanan xagga iimaanka minman axad huwa isaguba duunahu ka hooseeya fi daacati uga hooseeya wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu xadiidka ina axadan axad oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ah iyo man axad yusallii tukanaayo ilaa qiblati lmuslimiina muslimiinta qibladooda qofka u tukanayo low irtakaba hadduu koro demban dembi ow amase dunuuban ou koro dunuub kaiiratan fara badan sakaa'ira dembi yar ahaaya ow amase kabaa'ira dunuub waaweyn ahaataya maca aliqaamati u fiirsa shardigan maca aliqaamati nagaadi uu ku nega yahay lala qabo cala atawxiidi waxidid lillah alla ou waxido uu ku taagan yahay iyo waliqraari iyo qiritaan bimaa ou qiraayo iltazamahu ou dusha u ritay ou laasimsaday waqabilahu ou aqbalay can illaahi xaggiisa oo ka aqbalay fainahu qofkaa isagaa laa yukafaru bihi la gaalaysiin maayo wayarjuuna waxay u rajaynayaan lahu isaga almaqfirata bay u rajaynayaan oo maxaa daliil u ah wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa ilaahay wixii aan gaalnimo ahayn waa dhaafaa iyo u dhaafaa liman yashaa qofkoo doonay faqradan quyuudaad badan baa ku jiro quyuudaad aad u badan baa ku jiro sheekhu wuxuu yidhi ahlu sunnada waxay qabaan oo khawaarijta iyo muctasilada ay ku faaruqaayaan murji'adana ay ku faaruqaayaan sidoo kale qof ahlu tawxiid ah iyo cid ilaahay qibl qibladan u tukanayso salaada tukato hadduu dembi koro ama dunuub fara badani ay koro uu koro ama ha yaraadaan dunuubtu ama ha waaweynaadaane laakiin maca aliqaamati cala tawxiidi lilah iyadoo uu tawxiidkii alle ku taagan yahay waa marka uu dunuubta samaynayo waa muslim yani kelimatu yani waxaan ujeeda tawxiidkii yuu ku taagan tawxiidkiisu ma gurin wiilku intaas fiiri haddii laakiin ka waran tawxiidkiisii uu guray oo tawxiidka aanu ku taagnayn salaadan uu tukanaya ka waran maala hadda kaa waxaa weyaan isagu waa waa waa kaas kan laga hadlaa kaas kaas waxaa hadduu ku dhinto naarta uu ku waaraya maxaana gaalnimadii buu ku taagan yahay ma dhici kartaa marka qof inuu salaada tukado maca daalika haddana uu mushrig yahay isagoo gaal ah oo ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa aan ku taagnayn salaadda ma dhici kartaa inuu tukado waa dhici kartaa bal inuu salaad tukado jihaadka gelaa mararka qaar nacam cabdullaahi bn ubay ibni saluul muxuu ahaa cabdullaahi bn ubay jihaadkana nebiga u raaci jiray mararka qaar salaadana masaajidkaa ku tukan jiray dadka ku dhex jiri jiray maca daalika cabdullahi bn ubay gaal bu ah so sidaan cabdullahi bn ubay soo ma taqaanaa maca daalika waana tukan jiray waa jihaadka mararka qaar waa ka qaybgeli jiray maca daalika waxaa weya salaadaas iyo jihaadkaas wax u anfacay mala mar maxaa dhacay waxaa weeyaan tawxiidka uu ku taagnaaya baama tawxiid ahaynba sababtoo qalbiga nacayb uu nebiga nacab yahay diinta ilaahay uu nacab yahay iyo yani ayaa qalbiga uga buuxay axadku marka waa in see uga badbaadayna kelimatu tawxiid shuruud bay leedahay nawaaqidna waa leedahay kelimadan shuruudna waa leedahay nawaaqidna waa leedahay waxaa laga yaaba marka inay u arkaan oo qof salaad tukanaayo ama saas yeelaayo de qofka hadduu salaada tukanayo markuu masaajid ka soo baxana oo ilaahay kayrkiis oo u yeeranayo maxaa salaadiis marka ay noqonaysaa markuaa yeeha dadka salaada tukanaya la gaalaysiina lagu leeyahay hadhow marka kelimadan marka axaadiistuna waa ishaartay marka ay wax tarayso waxaa weya waa horta in kelimadan cilmi loo yeesho alcilmu bihaa kelimada haddaan bal la aqoon maxaa ka soo horjeeda cilmiga jahli baa ka soo horjeeda soo maa hadaa kelmadda aanan aqoonin waxba kuu tari mayso nabiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah wa huwa yaclamu biha ninkii laa ilaha illa allah dhaho isagoo ogow yidhi waxa u dhaha isagoo og ka kelmadda waa in macnaheeda aa garanayso haddii kale yaad haddaadan ba aqoonin ilaah in la waxido kelmaddan in loo jeedo haddii yaa waxidaysaa marka waa yahay yaad waxidaysaa waxaa kaloo alla subxaana watacaala u yidhi watabaaraka aladii lahu mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma wacindahu cilmu saacati wailayhi yurjacuun walaa yuriku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun shafaaca waxaa mumkinaa maalintaas labada dhinac ba helaayo qof helaya ma jirto ilaa man axad ma ahani shahida bilxaqi xaqii ka markhaati kacay maa macna alxaq mufasiriintu waxay dhahen ilaa man shahida bilaa ilaaha ila allah ninkii laa ilaha illah ka markhaati kacayo ilaa man shahida bilxaqi walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og kelmadda iyada muujeeda wahum yaclamuuna shardi waay wahum yaclamuun waxaa kaloo sidoo kale kamid ah kelmadan marka qofka inuu ka laazimo yaqiin kelmadda inuu yaqiinsan yahay yaqiinta maxaa ka soo horjeeda shaki baa ka soo horjeeda oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii laa ilaha illa allahu dhaho يعني رواية خالصة من قلبه بيلانا رواية بيلانا qofkii laa ilaha illahu yidhaahdo iyadoo wax shakiya aysan uga sugnayn wax shaki aanay uga jirin marka waxaan yaqiintu iyadana waa shardi sidoo kale waxaa shardi ah alikhlaas kelmadda daacadnimo in loo yidhaahdo haddaad kelmaddii macnaheeda taqaano kama shakisnid laakiin daacadnimo u dhihi maysa waxaad u leedahay maalkaaga ku badbaadso xoogaa dad kale iskaga sasab wejigooda iskaga jeedi waxba kuu tari mayso boqol jeer haddaad dhado masaajiddan kusoo tukid alikhlaas oo nebiga calayh salaatu salam yani qofkii laa ilaha illa allah u dhaho khaalisan min qalbihi qalbigiisa ay daacad ka tahay jannaduu gelaya qofka ilaahay waa kaa xarimayaa inuu cadaabo waxaa kaloo ka mida sidoo kale alqabuul kelmadan inuu aqbalo kelmada alqabuul maxaa loo jeeda kelmada iyo waxay dalbanayso inuu aqbalo qabuulkii marka maxaa ka soo horjeedaan alibaa diidmadii baa ka soo horjeeda soo wejee alqabuul kelmadan waxay farayso oo dhan inaad qalbi ahaan horta hore aada laasimsato hadhow marka inaad adiga ku camal fasho wixii aad qalbiga ka laasimsato inaad la timaado mas'ale kale waa iyada laakiin marka hore horta hore ogolo mar haddaad laa ilaha illahu dhahdo salaadaa kugu waajibayso soom baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa zinada inay xaaraam kaato inaad ogaato wamaa ilaa daalika wax allaale wixii kelmaddan ay farayso waa inaad dusha u ridato aad laasimsato iltizaam inaad ku samayso haddaadan la imaanin marka iltizaamka diidid kelmadii waa qirtay laakiin waxaad tidhaanin salaad ma leegu laha mana ogoli ma ogoli salaad inaan tukado inaan soomana ma ogoli waad waa ku gaaloobaysa oo kelmadii waxaa weya marka in loo hogaansamo waa waxay farayso nacam istislaam loo socdo idan istislaamki dhammaababa la weynaya waxaa kaloo iyadana qofka laga rabaa sidoo kale alinqiyaad hogaansan hogaansan waxaa iyadana laga rabaa qofkii almaxaba jacayl almaxabatu waa jacayl iyo u jeclaana kelmadaan u jeclaana iyo dadkeeda maxaa ka soo horjeeda marka maxabada bugdu hadduu kelmadii naco dadkeeda ou naco yakfur sababtoo qalbiba qalbi iimaanba qalbiga uguma jiro soo ma garani maxabada iyada laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ilaa aakhiri alaaya ma dhacayso yani qof ilaahay aakhiro rumeeye haddana cadowgii alla jecel ma suuroobaysa soo wax cad maaha qof marka inuu yani kelimatu laa ilaha illah yaan dhahayaa allan waxida haddana cid allay rasuulkiisa cadow u ahaan jecelahay oo yani jacayl qalbi ahaan jecelahay aad taagan tahay wax suuroobaa ma aha isma qaadan karaan qofkaas waa deynta qalbiga ilaahay kama rumaysan dadka u sheegayaan hadda ummadda waagii nebiga ou noolaa haddii munaafiqiini jirtay waxyigii oo soo degaayo oo dadku waxyi ou qabanaayo famaa baalukum zamankan marka oo gaaladuba ay hadda micyahooda ay bannaanka ay yaallaan iyadoo gaalada laga awood roon yaha munaafiq la arki jiro famaa baalukum hadda oo gaaladii marka iyagu ay meel walba ay ku boodbo ay ku boodayeen munaafiqun adcaafa adcaafoo jiraa marka dadku laakiin waxaa laga rabaa inay ogaadaan marka qofku muxuu ku gaaloobaa maxaa iimaankiisa nawaaqidii laa ilaha illa la garta maaha dadka in la yidhaha laa ilaha illah qof dhahay see loo gaalaysayn kelmaddaani haddii naaqid min nawaaqidha uu ku dhaco waa gaaloobaya riddow murtadowna noqonaya qofka culummada kitaab dhan oo kitaabu ridda maxay u qorayaan haddaanba diintaba aan laga bixinba taas iyada marka waa taasa muhiimku marka waxaa wuxuu ku leeyahay maca aliqaamati cala atawxiidi lilah iyadoo lagu taagan yahay tawxiidka ilaahay hadduu tawxiidka aanu ku taagnayn salaadaan waxba uga anfacaysan waliqraari soo wajeedini waliqraari qiritaan biman sadamahu wixii uu laasimsaday inuu qiro wa qabilahu can illah oo ka aqbalo tanna marka waa maxay waa shardigii ahaa alqabuul shardigii qabuulkao inta ku tilmaamaya wixii ilaahay xaggiisa uu ka aqbalay ee uu qiray waa inuu laasimsadaa dusha u ritaan qofkii marka yidhaha diinta islaamka laysku xukumi maayo oo yidhaahdo marka diin islaam in nalaga xukumo maba rabnaba annaga hadda waa necbiha diinta islaamka bukdina waa ku dhacay oo karaaha diinta ilaahay oo u qabow ku dhacay midda labaad wuxuu ku dhacay qabuulna waa diiday inuu aqbaloo diiday ninkii bilaahi calaykum yidhi diinta qofkii dhaho mid kale diinkan islaamka oo dhan aniga marka shuqulku yacni diin islaam in nalagu xukumo ma rabno hadda muxuu iltizaamay ii sheeg waaye marka muxuu iltizaamay haddaan hadalka si kale u dhigna waa waxa uu iltizaamayo waxay noqonayaan sida mabda'a gaalada ay qabaan oo kale waayo salaadda ha la dukado ha la soomo xajkana ha la tago nikaaxana gabdhaha ha lagu guursado diinta islaamka intaasaan anugu ogolahay ee dhaxalka allahuma haddii dhaxalka ay nabadgeliyaan nasiib ay leeyihin hadday dhaxalka nabad dhaxalkana nabadgeliyaan intaasoo ogolyahay amaa inta kale soomaa tuug gacanta ma la goyna ayb naagihii inay xijaabtaan oo guryaha joogaan ma yeelayan kulli diinta ilahay baa sheegaysa waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati اluulaa waxaa alla uu leeyahay subxaana wa tacaala sidoo kale wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من بدل دينه فاقتلوه نiنki diinta ilaahay ninkii diinta diinta ka baxo waa la dilaa ma ogoshahay mabaadi ilaas nacam ayb oo jihaadkii muslimiinta inay sanadkii ugu yaraan mar ay duulaan oo gaalada lagu duulo qawaaniintan oo jinaaf laga ansixiyey baatil inay tahay waxyaabo badan oo kamida inaan sharciguba qabinba maxaa sharcigu waxuu qabaa kutlaha fiqigana noogu taallo sanadkii ugu yaraan in hal mar gaalada lagu duulo haddaan laba jeerba lagu duulaynin oo jihaad hujuum iyo mid difaac labadaba difaac wasan min baabi owlaawa taa iyada warba kuma yani qof walba waa garan karaaye halkan marka waxaa kuu taal marka qawaaniin iyo dasaatiir in lagu bedesho waxaasoo dhan hadduu qofku yidhaah anigu ma ogoli waxaasoo dhan tuugna in gacan laga gooyaa ma ogoli zaani in la dilaana ma ogoli qofkii warkaas laga maqlana waa la dagaala hadduu dhaho hadda kelimadda waa nacib yahay waa nacib yahay wixii kaasoo kale marka dhow difaac iyo yani diin ku difaacayaan iyaguna waxaa weya marka waa waa lamid lamiday noqonayan sababtoo ah waxaasoo in allaale inta waxaasoo kale rabo isagoo lamid noqonayo ummadda ilaahay in yani qofka ilaahay subxaana wa tacaala dunuub isagoo ka gelaya in qabiil lagu taageero weliba nin diin sheeganayo oo simatu sunna ay ka muuqanayso calaamad sunno inuu qabiil ugu marka ugu qayliyo oo calal qabiil uu qaado waa nasiib darro waay waana wax aad u nasiibka masaa'il aan islahaynaa laysdhexgelina liajli in qof qof yani shareecada aqbalitaankeedaba aan ogolayn in yani xeradan islaamka lagu haayo mar adiga islaamka kuma hay kartid qof qof isa iska saara kuma hay kartid xagga iyo agga iyo agga xagga adaad kala wareegaysa maanta dhan nin maanta magaalo joogo oo intaas intaas magaalo joogay oo islaamka marka laysku xukumaayo yacni xuduudda islaamka tuug in gacan laga gooyo islaamku inuu zaaniga boqol karbaash ku dhufto nin aan maanta aqoonin axkaamta islaamka inay ka mid tahay ma jiraan bal ayagaa waxay ku leeyihiin tuuga gacan laga goynaya ee qofaa dhagax lagu dila gaalada hadday naga maqasho yacni mahelayna wax aan rabin ay laftirkooda kule marka waxaa adduunye qof uu fiirsadana cudurdaar ma noqonayso marka jahligii iyo wixii marka dabcan iyadoo mawaanicdiina la fiirinayo shuruudii iyo wixii marka kufrigana la fiirinayo yaa taasay un culimmada mar walba ay ka ambaqaadayo laakiin aslanba qof aan sharciga aqbalitaankiisiiba aan ogolayn yacni wuxuu noqonaa marka waxaa weyn waa kan hadda uu leeyahay waliqraari bima iltazamahu waqabilahu can illaah inuu qiro ogolaado wixii alla xaggiisa uu ka aqbalay inuu qiro uu qiran yahay ogoli ma jirta leey marka dagaalna uu kusii daro weliba bukdi iyo nacayb iyo dagaal oo isku sii daro waa daran tahay xaalka wayarjuuna lahu waxay u rajeynaya marka qofkii aan intaa hadda ku taagan oo yacni sharcigii iltizaamayo tawxiidku ilaahay haysto oo ausan ka burin intaas qofka iltizaamayo ee dembi ou ka dhaco ma gaalaysiinayo saasuu leesha wayarjuuna lahu lmaqfira dembi dhaafaan alla uga rajaynaya anu ilahay dembi dhaaf aan rajaynayna macnaa waxaa weeyaan qofkan ilaa ilaa waa la cadaaba ma dhihi karno mar in allaal intuu mumin islaamkiisu caqdigii uu sugan yahay waa la cadaaba boqolkiiba boqol ma dhihi karna cadaabow mudana baan dhahay hadduu doonana allah iska dhaafo hadduu doonana waa cadaaba sababtoo ah sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisaan la yidhaha sharxu xadiidi jibriil ama alimaan alawsat iyo minhaaju sunnaha kulli waa uga hadlaa toban sabab oo qofka cuquubada looga dhaafo qofka muminkaa toban sababood oo cuquubada looga dhaafayo waxaa dhici karta inuu ka toobad keeno towbada waa lagu dhaafaa istikfaartaa lagu dhaafaa masaa'ibta adduunyadaa lagu dhaafaa shafaacada loogu dhaafi karaa salaada janaazada in loogu dembi dhaafaa laga yaabaa muminiinta u ducaynayaan yacni waxyaabo tiro badan oo axaadiis fara badan loo halkaan aanan ku koobi karin oo sheekh uu adiladeeda oo halkaas ku sardiyey ayaa jiraan marka saa darteed madhabka muctasilada waa khilaafsannaha oo ayagu dhahayaan qasab waxaa ilaahay inuu cadaabo qofkii dembi ku dhinto qofkii dembi ku dhinto waxaa qasab alla marka qasab lagu mara kaas marka waa taas murji'adana waa khilaafsan yahay sheekh oo wuxuu ku khilaafsan yahay wayarjuuna lahu lmaqfira buu yidhi maqfiraa loo rajaynay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay cidoo doono u dhaafi karaa ee u dhaafaya halkaa marka waxaa ka cad kuwo ilaahay uusan u dhaafaynin oo uu ciqaabaya inay jiraan kuwo mu'miniina oo dembigooda laga aargudaayo oo uu ciqaabayo alla inay jiraan yaa laga qaadanaya soo ma jeedin marka lidalika xadiidka abi saciidin alkhudrina wuxuu ahaa dad baa dhuxulo markay noqdaan yani ilaa ay dhuxulo noqdaan markay dhuxulo noqdaan kadib naarta laga soo bixina oo hadhow jannada la gelina maxay markana ay dhuxulo ku noqdeen dunuubtii idan marka inay murjiyada madhabkooda dhahaayo laa yaduru maca aliimaani yani iimaanka maciisa dembi wax dembi ama macsi waxba ma dhibto hadduu iimaan jiro sida gaalnimaduba aysan yani sida camal saalixaba uusan u jirin iyadoo gaalnimo ay jirto qof camal sameeyaa hadduu gaal yahay ama camalkiisa xutaraya waa maya saasoo kaleay leeyihiin marka qof mu'minana dembi waxba kama dhibayo qiyaas baatil oo faariq ah marka masaladii salaada marka hadlaayo wuxuu yidhi wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ahlu sunnadii fii mutacamidii tarki salaati salaada ka tegisteeda kuwa u qasday hal mafruudati salaadiiday almafruudati la farad yeelay xataa intii yadhaba waqtuhaa waqtigeeda uu ka tago min gayri cudurin cudurdaar la'aan cudurdaar la'aan ninkii salaadii ka tegay ilaa waqtigeedii la dhaafay ninka isagaa xaalkiisa waa maxay ahlusunnada waa isku khilaafeen kaas wakhtalafuudan ahlusunnada u celina ahluxadiidka halkaa marka waxaad qaadanaya dadka ayagu dhahaayo ninka taariku salaadka waa gaal ninka aan dhihin waa irjaa baa ku jiro madhabuirjaa baa ku jiro waa khaldayi maxaa mas'ala ahluxadiidku qabaan waa qaarkood wabilcagsi ninkii yidhaahdo taariku salaadka ayaa gaal ah ninkii gaalaysiyana waa takfiir iyo waa khaariji iyo ninka dhaha isagana hadda ahluxadiidka in badanoo ka mida iyaguna khaarij khawaarij oo ku tilmaamaya ninkaa lama ogola marka waa mas'ala marka waxaa weyaan ijtihaad u baahan qofka intuu fiirfiiriye nusuusta midii markaa uu is yira alla ila daliil kan u dhow yahay kaasuu raaca mas'ale markaa lagu bidcoobaya masaladan iyada laakiin hal mas'alay fardiyaan culammada waxay yidhahdaan ninkii taarikh in la dilaa isaga waa warkama taagna haddii la yidhaha war salaadan tuko haddii kale waa lagu dila oo seeftii loola soo baxay ou leeyahy haddaad doontaan idila aniga salaad ma tukanayo taasoo kale marka waa gaalaysiina culammada labada dhinac sheekhulislaam iyo sheekh alalbani saasay leeyihin sababta waxaa waaya ninkan in naftiisa shayga ou oggolaaday in naftiisa loo gooyo ma ahan shay ou rumaysan yahay shay yacni ou rumaysan yahay wanaag ou ka rumaysan yahay ma aha sidaa leeyahay marka amaaraad noocaas oo kale way jiri karaan fakafarahu jamaacatun baa kufrisiiyeen limaa ruwiya bayna u kufrisiiyeen waxaa la wariyey can inabiy laga wariyey sala allahu calayh ali wasalam annahu qaal inuu yidhi bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna alkufri gaalnimada tarku salaati ayaa udhaxayso addoonka iyo gaalnimada waxaa udhaxaya salaadoo laga tago un sheekhulislaam wuxuu yidhaha kufriga haddii uu mucaraf noqdo ee alla geliyo waa kufriga weyn un baa loo jeeda kufri asqar halkaan laguma ta'wiili karou leeyahay sababtoo mar haddii kufriga asqarka ah badanaa wuxuu ku yimaada isagoo munakar u dhaay kadaa sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu haa kufrun alla kufru lama dhihin soo ma jeeda istiqraa isaga uu sameeyey waa sheekh raximah llahu tacaala waayo iyo wa qowluhu man taraka salaata salaadda qofkii ka tago faqad kafara waa gaalooba waman taraka salaata salaadda qofkii ka tagay faqad bari'at minhu dimmat ullahi ilaahay dimadiisii waa ka beri noqotay xadkaa isaga laba xadiido oo uu isku xiray ama iyadoo xaadiista sheegayso dad aan weligood khayr samaynin ayaa naarta laga soo bixina de waxay leeyihin khayr aan samaynin waxaa loo jeeda aan salaada ahayn ay leeyihin culamada tawxiidkaas iyo salaadda waxaan ahayn dad aan samaynin waxaana u daliila sidaa inay tahay leeyihiin yani waxaa shardi ah qofka markuu naarta laga soo saarayo inuu acmaalulquluub inuu wax un kala yimaado marka marka la leeyahay lam yacmal khayran qabu marka la leeyahay camalka xadiidku ou anfinayo camalulqalbi ma aha sababto haddii camalulqalbi la anfiyo la waayaba qofku aaba ma muumin maba aha muxuuba naarta uga soo baxay marka lam yacmal marka la leeyahay waxyaabo laga soo reebayaa jira marka halka ayadaan sidaa bay leeyihin wataawala jamaacatun jamaacana way macneeyeen oo minhum muxadiiinta ka mida annahu yuriidu nebigu waxuu ka wadaa bay dhaheen bidaalika kaagaas man tarakahaa salaada qofkii ka tago jaaxidan lahaa isagoo diidaayo kamaa qaala yuusufu calayhi salaam oo tarkiga ayaa juxuud loo isticmaalaa sida uu yuusuf yidhi innii anigu taraktu millata qowmin baan ka tegay qowm diintooda yaan ka tegey macnaa ma aha inuu awel ku jiray ee aan markaas ka tegey ma ahane waa diiday buu ka wadaa soo ma jeedaan meesha marka innii anigu taraktu ay waan diiday wa millata qowmin qolo diintooda ayaan diiday laa yu'minuuna billahi alla aan rumaynayn taraka juxuudin waa ka tegitaan diid ma aha waa diiday buu ka wadaa maahane macnaheedu ma aha yacni waa ku dhex jiri jirayoo markii dambe aan ka tegey ma aha macnuhu sidaas buu ayuu leeyahay qaala kaiiru in badan waxay dhaheen oo minhum muxadiiinta ka mida in aliimaana iimaanka qowlun wacamalun waa qowl iyo camal walislaamu islaamkuna ficlu maa shay samayntiis waa furida lagu farad yeelo cala alinsaani insaanka korkiisa an yafcalahu inuu sameeyo idaa dukira haddii la sheego kullu ismin magac kasto calaa xidatihi goonidiisa loo sheego madmuuman xaal ou yahay mid lagu daray ila alaakhari ka kale faqiila waxaa la yidhi almu'minuuna iyo wlmuslimuuna jamiican baa yidhi ow amase mufradayni baa la sheegay iyagoo kale keli keli ah uriidda biaxadihimaa baa loo jeedaa uriidda biaxadihimaa midkood waxaa loola jeedaa macnan macno lam yurad bilaakhari ka kale aan loola jeedin wain dukira haddii la sheego axadulismayni labada magac islaam iyo iimaan midkood shamala waa kulansanaya alkulla dhammaan islaamkii macnihii islaamka iyo kii iimaanka kulansanaya wa camahum waana camimaya faqradan sheekh wuxuu uga hadlayaa aliimaanu walislaamu maxaa farqiga u dhaxeeya waa mas'ale in badan oo culummada ay ka hadlaan qaar culummada muxadisiinta ka mida waxay dhaheen iimaan iyo islaam isku hal waayo a'immada u gargaarta waxaa ka mida maxamed binu nasr almarwad kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa aad uu mas'aladaas ugu nusreeyey waxaa kaloo ka mida ragga aad ugu gargaaray mas'aladan qabo imaamu albukhaari laftirkiisa alimaamu albukhaari laftirkiisa waxaa la sheegaa iimaanka iyo islaamka isku mid inay inuu ah laba erayoo mutaraadifaan u ah baqawina waan u malaynayaa abu muxamed alxusein ibn mascuud albaqawi almuhim marka muxadisiinta qaar ka midaba iimaanka islaamka isku mid ka dhigay intooda badanna waa kala duwan yihiin bay leeyihiin iimaanka islaamka say ku kala duwan yihiin haddii labadooda la isla sheego oo la yidhaahdo almu'minu wاlmuslimu ama alislaamu waliimaanu baa layidhi labadii baa laysla sheegay mid kastaa macno ayuu yeelanaa markaas islaamkuna waxaa lagu macnaynaya alacmaalu aahira acmaasha muuqato iimaankana waxaa lagu macnaynaya alacmaalu albaaina markaas waa haddii laysla sheego ka xadiidi jibriil oo kale jibriil xadiidkiisa nebiga muxuu ku yidhi malislaam akhbirnii can alislaam islaamka ii sheeg muxuu ugu fasiray acmaasha muuqanaysa an tashhad an laa ilaha illa maxameda rasuulu llah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أخبرني عن الإيمان مركو يرينا محمود هاي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وحي أعماش بعض إنك هذا أبو فسر هذه مركا لا يراهدو هذه لكن متكود ما له شيغو متك كلنا آن لشيغين kaa la sheegay labadii macnaba asay ku wada jiraan markaas soo ma garan iimaan keligiis haddii la sheega macnihii islaamkana waa soo wareega asagoo ku jira haddii la sheego islaam keligiisna macnihii iimaanka waa ku jiraan oo culummadu waxay dhahaan waa waxaa la yidhahdaa ida ijtamacaa hadday kulmaan iftaraqaa macnahooda waa kala tegayaan waida iftaraqaa hadday kala tagaan midba gooni loo sheegana ijtamacaa macnahooda waa isku soo kulmaya lidalika nabiga calayh salatu asalaam wuxuu yidhi waxaad arkaysaa macnihii oo islaamka ku sharxay asagoo iimaanka ku sharxay aad arkaysaa ka xadiidi wafdi cabdilqayso reer cabdilqays markay nebiga u yimaadeen sala allahu alay slam ay dhaheen rasuulka ilaahi waxna amar waa kii uu yidhi aamurukum biarbacin wa anhaakum can arbacin afaraan idin faraa afarna waa idinka reebaya aamurukum biliimaani billahi waxaan idin farayaa alla rumayntiisa markaasuu yidhi atadruuna mal iimaanu billah ma taqaanaa qaal اllah wrasuul aclam ay dhaheen markaasuu yidhi aliimaanu bilah waxaa an tashhada an laa ilaha illa اllah ana muxamada rasuul اllah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة شهادتين إيمان هذا فسرها سوء مجيد mararka qaar waxaa macnihii islaamka iimaanka soo gudagelaya maxaa iimaanka keligiisa hadda la sheegay mar kale waxaad arkaysaa islaam baa nebiga la weydiinayaa macno wuxuu ku fasirayaa acmaal baatil oo islaam islaamka uu ku fasiraya kolle kitaabka marka kitaabu aliimaan min saxiix albukhaari kitaabu aliimaanka muslim iyo haddaad fiiriso axaadiis noocaas oo fara badan ayaad arkaysaa masaladaanu marka ismaaciil isagu wuxuu qabaa jumhuurtuu raacsan yahayo iimaan islaam hadday wada jiraan inay laba macno kala qaadanayaan haddii midkood ou joogana kan maqan macnihiisa inuu qaadanayo kan jooga markaasu wuxuu le waqaala kaiiru minhum ina aliimaana iimaanku qowlu wacamalu walislaamuna ficlu maa shay ficilkiisu waa samayntiisa furida cala linsaani insaanka lagu farada yeelo an yafcalahu inuu sameeyo idaa dukira haddii la sheego kullu ismin magac kasta calaa ciddatihi goonidiisa madmuuman xaal ou yahay mid la dumay ila alaakari loo dumay faqiila la yidhi almu'minuuna wاlmuslimuuna jamiican ow amas mufradayna ayagoo keli keli ah uriida baxadihimaa midkood waxaa loola jeedaa macnan macno lam yurad bilaaakhari ka kale aan loola jeedin wain dukira axadulismayn haddii la sheego shamala waa kulansanaya waa koobaya alkulla dhammaan wacamahum waana camimaya wakaiiru minhu masaladan tanada aan sheegnay waa isdaba socdaane wakaiirun in badan oo minhum muxadisiinta ka mida qaaluu waxay yidhaahdeen alislaamu islaamka iyo waliimaanu iimaanka waaxidun mid keliya weeyaan islaamku iimaanku waa isku miday dhaheen qaar muxadisiinta ka mida waa marwasi iyo raggii haddaan sheegayn faqaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi waman yabtagii hayra alislaami diinan waman axadkii yabtagi doono hayra alislaami islaamka hayrkiis diinan ka doono falan yuqbala minhu diin ahaan qofkii u raadiyo oo jeriyo falan yuqbala minhu laa aqbali maayo falow ana aliimaana iimaanku hadduu ahaan laha hayruhu islaamka hayrkiis lam yuqbal lama aqbaleen falow ana aliimaana iimaanku hadduu yahay hayruhu islaamka hayrkiisa haddii uu yahay lam yuqbal lama aqbalen macnaa wuxuu leeyahay yani iimaanku haddii aanu islaam ahayn lama aqbaleen isaguna yani wuxuu diidayaa qof iimaankii inta la yidhaah yani mu'min ma ahan waa muslim ayuu diidayaa waqaala wuxuu yidhi faakhrajnaa man ayaan ka bixinay kaana ahaaday fiiha qaryada dhexdeeda oo min almu'miniina mu'miniin ah famaa wajadnaa ma aanaan helin fiiha qaryadaas dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ahayn hal guri wax aan ahayn ma aanaan helin oo min almuslimiina muslimiin ah marka markii horena min almu'miniin uu yidhi markii dambena min almuslimiin uu yidhi isku hal waayo marka gurigii baa marna waxaa laleeyahay mu'miniin lagu tilmaamo marna muslimiin lagu tilmaamo aayaddaa marka aayadda ugu weyn oo ay xujaystaan qoladaas ayagu marka isku mid ka dhigayso wa minhum waxaa ka mida muxadisiinta man dahaba kuwa ku tegay ilaa ana alislaama islaamka mukhtasun inuu gaar ku yahay bilistislaami hoggaansankaas kore lilah alla loo hoggaansamay walkhuduuci lahu iyo in alla loo khuduuco walinqiyaadi hoggaansan lixukmihi loo hoggaansamo fii maa shay huwa isaguba mu'minun bihi oo mu'min ku noqonayo fii maa shay huwa isagoo mu'minun uu rumaysan yahay ku rumaysan uu yahay bihi maaga kamaa qaala halkaan marka waxaa u wataa islaam sideeda waxaa la yidhaha horta istislaam in la helo hoggaansan qofku muxuu u hoggaansama inuu ilaahayna u hoggaansamo u khuduuco xukunka ilaahayna inuu u hoggaansamo bes inuu hadhow daacaadka ku daro ayuu mu'min hadhow ku noqonana qoladan dambe saasay leeyihin kamaa qaala waa siduu allu yidhi tan laftirkeeda waxaa daliishan waxaad daliishatay qoladan dambe qoladii hadda aan soo sheeg islaamka iimaanku waa isku mid dhahaya yaa tan daliishan waxaan bay qolada horaad daliishatan aan kuwan ka horrayso kamaa qaala siduu allu yidhi qaalat ilcaraabu reebaadiyihii waxay dhaheen aamanaa waan rumaynay qul waxaa tiraa lam tu'minuu ma aydnan rumaynine kasiir iimaanaa laga anfiyada iimaanka laga anfiyey marka waa maxay qoladii hore waxay leedahay darajadii iimaankaynan soo gaarin islaamka loo sugayna waxaa uun laga helay markaas hoggaansan bis ayaa laga helay laakiin xaqiiqadii iimaanka ila iimaanku waa ka guda wen yahay ma ogtahay istislaamka laalla waxuu yidhi innama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata mima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa marka aayadda laftirkeeda inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah ulaaika hum saadiquun isla aayadda laftirkeeda yani nimankaan ayagu dhaaca istislaamaa laga helay laakiin waxyaabihii kale weli lagama helin qolada hore saasay marka u tawjiihinayaan waxay leeyihin islaam muslimiinaa lagu sheegay mu'miniin waayo lama dhihin sababtoo ah iimaanku waa ka ballaaran yahay yani islaamkaa ballaaran iimaankaa khaas khaasan qolada dambe laakiin waxay leeyihiin nimankaan waxaa weye daahirka unbay iska bimacnaa waa isdhiibeen qoladan macnaa hadda qolada ayagu acraabtan waxay leeyihin reebaadiyahan iimaanka laga anfinaayo islaamkana loo sugaayo islaamka loo sugaayo waxaa waaye waa isdhiibeen bis un ee weli maba rumaynin islaamna weli sooma gelinay leeyihin marwasi iyo raggaas saas aad u guddoodayan iyaga xal ayagu waxay rabaan moogta iimaan haddii la anfiyo islaam waa waa anfismaa bay ayagu leeyihin marka si aysan marka ugu dhicin nimankan maxay ahaayeen haddii la yidhaha nimankan waxay leeyihiin waxay ahaayeen niman korka un ka hoggaansana laakiin baatin ma leh waa reebaadi un xoogga iyo markaa ka cabsaday badshin qul waxaad tiraa lam tuminuu ma aydnan rumaynin walaakin quuluu dhaha aslamnaa waan hogaansanna bis dhaha walamaa yadkul iliimaanu iimaankii weli ma gelin fii quluubihim quluubtiina lamaa waxaa lagu anfiyaa shay inuu hadda aan joogin oo hadda maqan laakiin la rajaynaayo wuquuciisa ayaa lamaada lagu anfiya yacnii weli ma gelin laakiin waa geli doonaa oo hadda idinku darajatu islaamaad taagantihiin waad soo geli doontaan darajadii iimaanka waqaala ila wuxuu yidhi yamunuuna calayka waxay kugu gallad sheeganayaan an aslamuu inay hoggaansameen qul waxaa tiraa laa tamunuu calaya ani haygu gallad sheeganina islaamakum islaamkiina hay u gallad sheeganina bale allahu alla ayaa yamunu calaykum idinku gallad sheeganaya korkiina gallad ku leh an hadaakum inuu idinku hanuuniyo liliimaani iimaanka aayaddan marka maxay caddaynaysaa dadkaanu in iimaan un bartiisa laga helay laakiin waxa laga anfiyena waa maxay iimaankii xaqiiqadiisii iyo kamaalkiisaa laga anfiye xaqiiqat liimaan baa laga anfiye laakiin asluliimaan looma diidin sababtoo qofku maba islaami kara dad asluliimaan haysanin sababtoo alla wuxuu leeya fiiri allah idinku galladaysta iimaanka inuu idinku hanuuniyo idan marka ayagu ma ahayn munaafiqiin ma ahayn reebaadiyaalka sida marwasi iyo ay leeyihiin ma aanay ahayn wahaada aydan kani daliilun daliil weyn liman ayuu daliilu qaala yidhi humaa waaxidun waa mid marka intaana iimaanku uu ku dhameeyey shafaacadii buu gelaa marka darsiga dam bilah tawfiiq sal اllah slm ala nabiyina mxamedi wali